أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين كتاب الأدب البر والصلة والآداب باب بر الوالدين وأنهما أحق به هذا متكن باب بر الوالدين labada waalid oo loo baari sameeyo oo loo baarimana sameeyo ayuu u baab yahay wa annahumaa ayuu u baab yahay labada waalid axaqu inay yihiin kuwa ku xaqnimo badan bihi bilbiri baari noqoshada dadka kuwa ugu xaqnimada badan inay yihiinna waa u baab birulwaalideyn iyo fadaa'ilkii ku soo arooray uu sheekhu noo sheegi doonaa raximahu allahu tacaala iyo dad loo baari noqdo iyo wax la xidhiiriyo inay iyagu ugu xaqnimo badan yihiin baari noqoshada iyo ixsaanka labada waalid قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي وزهير بن حرب أبو خيثم النسائي قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع الكوفي عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال جاء رجل لنا إلى رسول الله ويمت صلى الله عليه وسلم فقال وحير ننكي من أحق الناس دتك يا أقو حق نمبضا بحسن صحابتي saaxiibtinimadeyda wanaagsan yaa dadka ugu xaqnimo badan inaan si wanaagsan kula dhaqmo si wanaagsan aan baarinimo ugu sameeyo qaala wuxuu yidhi rasuulka alle sala allahu calayhi wasalam ummuka hooyada aad dadka kuugu xaqnimo badan ruuxaad baari u noqotood xidhiiriso qaala wuxuu yidhi ninkii uma man hooyo yaa ku xiga qaala wuxuu yidhi rasuulka alle sala allahu calayhi wasalam uma ummuka hooyadaa ku xiga qaala wuxuu yidhi haddana ninkii uma man yaa ku xiga qaala wuxuu yidhi rasuulku sala allahu calayhi wasalam uma ummuka hooyadaa qaala wuxuu yidhi ninkii uma man yaa ku xiga qaala wuxuu yidhi markaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam uma abuuka aabbaha ku xiga aabbuhu martabadii afaraad ayuu galayoo xuquuqdaa faraha badan ayay dheer tahay hooye aabbo ay ka dheer tahay walidaalika xadiiskan jumhuurtu waxay u deliishadaan hooyadu inay ka xaq badan tahay aabbaha maadaama nabigu uu ku celceliyey sala allahu wasalam wabaaraka calayhi ummuka uma ummuka uma ummuka uu yidhi rasuulku sala allahu calayhi wasalam وفيه الحث نووي وحو يرشاخه وحكسوا حديث كن ليسكو برارجيه على بر الأقارب وأن الأمة أحقهم بذلك ثم بعدها الأب ثم الأقرب فالأقرب قال العلماء والسبب تقديم الأم كثرة تعبها عليه وكثرة شفقتها وكثرة خدمتها وكثرة معاناة المشاق في حمله ثم وضعه عنق بلديسي يأوركيسي بدواتوين أي كسو مرتي ثم إرضاعها دن النجنسيسي ثم تربيته وخدمته وتمريده وغير ذلك ونقل الحارث المحاسبي وحسوغري إجماع العلماء على أن الأمة تفضل إلى كفضل بضنتها في البر على الأب وحكى القاضي وحشا قاضي عياد خلافا في ذلك فقال الجمهور بتفضيلها هو يعني كفضل بضنتها آبه جمهور تيراهن وقال بعضهم يكون برهما سواء قال ونسب بعضهم هذا مذهب كمحون نسبه إلى مالك والصواب الأول لصريح هذه الأحاديث في المعنى المذكور والله أعلم مذهب كيهر لكن صوابك يهيو إن هو يدو دور حق أي كبضا انتهي آبها محل الحديث كان بالصريح السقاه السقاعد وفي حديث قتيبة وحكسنا من أحق بحسن صحابتي ولم يذكر قتيبة مشيقين ولم يذكر قتيبة ما أسن شيقين الناس لفظك الناس من أحق الناس ده oo riwaayadii hore noogu jirtay qutayba isagu ma uusan sheegin laakiin imaamu albukhaari raximahullahu tacaala saxiixiisa wuxuu ku sheegay qutayba inuu sheegay lafdiga annaas imaam muslimna wuxuu leeyahay walam yadkur annaas qutayba ma sheegin lafdu annaas walidaalika bukhaari raximahullahu tacaala xadiiskan isnaadka qutaybo oo hadda aan dul taaganahay ayuu bukhaarina soo kaxeeyo saxiixiisa uu ku soo kaxeeyey wadakara hada allafda aladii nafaahu muslim lafdigan imaamu muslim isagu uu nafiyena bukhaari wuxuu ka sheegay qutayba naftiisu lafdigan uu ka sheegay marka waxaa dhici karta in lagu daaweeyo bukhaari iyo muslim maadaama ay isku khilaafeen lafdigan midna qutaybe uu ka sheegay midna uusan ka sheegin in qutaybe lafdigan laba weji uu agtiisa uu ku wariyey laba weji oo marna sheekhiisu uu lafdiga annaas u sheegay marna uusan sheekhiisu lafdiga annaas uusan u sheegin oo markuu bukhaari u sheegayana markaas qutayba inuu lafdiga annaas uu u sheegay qutayba markuu imaamu muslim xadiiskan uu sheegayana inuusanba u sheeginba lafdiga annaas uusan u sheegin maxaa yeele labadaba sheekhu uu ahaa labadaba qutayba sheekhu uu ahaayo bukhaarina sheekhiisii uu ahaa imaamu muslimna sheekhiisii uu ahaa marka waxaa dhici karta in bukhaari lafdiga annaas uu u sheegay muslimna uusan u sheegin lafdiga annaas قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا ابن فضيل محمد بن فضيل الكوفي الشيعي عن أبيه أبيه سيسقون حديثك كقاضي عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رجل لنا وحير يا رسول الله رسولك إلهي ومن أحق بحسن الصحبة صاحبتنمada wanaageeda yaa ugu xaqnimo badan qaala wuxuu yihi rasuulku sala allahu calayhi wasalam ummuka uma ummuka uma ummuka uma abuuka uma aabbe waxaa ku xiga adnaaka qofka kuugu soo dhow adnaaka qofka qaraabada markaas kuugu soo dhoweyo walaalihii ayaa markaa kusii xiga قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك وشريك بن عبد الله المعروف بشريك القاضي تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة markii laga bilaabay qaadi uu sheekhu noqday xifdigiisiyaa isbedelay shariik ilqaadi xadaanaa shariikun can cumaarata wabni shubruma ibnu shubruma waa cabdullahi ibnu shubruma can abi zurcata can abi hurayrata qaal jaa rajulu ninaa ila nabiy u yimid sala allahu calayhi wasalam fadakara shariik wuxuu sheegay bimidli xadiisi jariir wazaada wuxuuna siyaadiyey shariik faqaala wuxuu yidhi rasuulka alle sala allahu calayhi wasalam nacam haa wa abiika aabbahaa ee latunabba'anna lagaaga warbixiye su-aashan aad sheegtay oo lagaaga warbixiye warbixintiina hadda nebigu waa u sheegayo sala allahu calayhi wasalam dadka inuu ugu xaqnimo badan tahay hooyo oo martabada ku xigta oo aabba uu noqonayo marka lafdigan waa abiikadaas waxa weeye qasam loolama jeedo xaqiiqada dhaarta loolama jeedo qowluhu nacam wa abiika latunabba'anna qad sabaqa aljawaabu maraatin can midli hada dhowr gooran ka soo jawaabnay waannahu laa turaadu bihi xaqiiqatu lqasam bal hiya kalimatun tajri cala lisaan dicaamatan xoojinoo lilkalaam hadalkaa laysaga xoojinun waqiila hayru dalik hadalkaa laysaga xoojina hadda loolama jeedo dhaar قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا شبابة وشبابة بن سوار قال حدثنا محمد بن طلحة الكوفي قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثني أحمد بن خراش البغدادي قال حدثنا حبان وحبان بن هلال قال حدثنا وهيب وهيب بن خالد كلاهما عن ابن الشبرمة بهذا الإسناد إلا بدو الشيخ حيان ساقا بهذا الإسناد في حديث وهيب وحكسقنا من أبر وفي حديث محمد بن طلحة وحكسقنا أي الناس أحق مني بحسن الصحبة ثم ذكر محمد بن طلحة وحشاقي بمثل حديث جرير قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب وحبيب بن أبي ثابت اللولج قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى يعني شيخ حولج يحيى مركوليه يحيى بن سعيد القطان عن سفيان مرهد يحيى بن سعيد ماشي جوجو وسفيان الثوري اللولج هي وشعبة قال حدثنا حبيب عن أبي العباس أبي العباس هو الصائب صائب المشهور بكنية أبي العباس صائب بن فروخ المكي الشاعر الأعمى وشاعر كي إندولها تقدم لنا في كتاب الصيام كتاب الصيام من كسر شيخنا شيخا عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو بن العاص اللولجيدا قال وحول عبد الله بن عمرو بن العاس جاء رجل لنا إلى النبي يمين صلى الله عليه وسلم يستأذن حال ننكاسي هو رسولك صلى الله عليه وسلم في الجهاد jihaadka wuu uga idan dalbaayo oo jihaadka ii fasax uu leeyahay faqaala markaasuu wuxuu yidhi rasuulka alle sala allahu calayhi wasalam axayun waalidaaka labadaada waalid ma nool yihiin qaala ninkii wuxuu yidhi nacam labadeeda waalid waa nool yihiin qaala markaasuu rasuulka alle sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi fa fiihimaa fajaahid fajaahid ku jihaad fiihimaa fii birihimaa iyaga baarinimadoodaa jihaad ka dhig uu yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam jihaadka ajirkaad ka raadinaysay waxaad ka raadisaa iyagii inaad daacadooda iyo birigooda aad ku dadaashid qaala alimaamu muslim raximah allahu tacaala xadaanaa cubaydullahi bnu mucaad qaala xadaanaa abi mucaad alcambari qaala xadaanaa shucbatu can xabiib asaabiq fi lisnaad qaala samictu abalcabaas asaabiq fi lisnaad samictu cabdallahi bni camr bni alcaas yaquulu jaaa rajulu ila nabiyi sala allahu calayhi wasalam fadakara mucaad wuxuu sheegay bimilihi xadiiskii yaxye oo kale qaala muslim wuxuu yidhi abulcabaaska hore aanu usoo sheegnay ismuhu magiciisu asaa'ib bnu faruukh almaki ashaaciru alacmaa taqadama lana fi kitaabi asiyaam qaala alimaamu muslim raximah allahu tacaala xadaana abu kurayb maxamed bnu lcalaa قال أخبرنا ابن بشر محمد بن بشر الكوفي عن مسعر مسعر بن كدام قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني محمد بن حاتم المعروف بالسمين قال حدثنا معاوية بن عمرو البغدادي عن أبي إسحاق أبي إسحاق السبيعي ما هكذا أبي إسحاق وإبراهيم ابن محمد الوجدة أبي إسحاق إبراهيم ابن محمد حق قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا القاسم بن زكريا الكوفي قال حدثنا حسين بن علي الجعفي الكوفي عن زايدة بن قدامة كلاهما عن الأعمش جميعا عن حبيب بهذا الإسناد ساقا لبدا شيخ وحي كحيا مثله حديث في الشعب أو كلا أو شعب متابعين قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن وهب المصري قال أخبرني عمرو بن الحارث المصري عن يزيد بن أبي حبيب المصري أن ناعما مولى أم السلمة أها ناعم أم من السلمة سقنا مصري وها مولاها سيه ayaa xadaan naacimku hu yaziid bn abi xabiib u sheegay ana cabdاllahi bn camr bn اlcaas qaala saxaabigaas inuu yidhi aqbala rajulu ninaa ilaa nebiyllaahi soo qaabilay salى اllahu عalيh wasalam faqaala markaasuu ninkii wuxuu yidhi ubaayicuka waxaan kugula ballamaa rasuulka ilaahayow calى اlhijrati wاljihaad hijrada iyo jihaadkan kugula mubaayacoon abtaqii waxaana raadina alajra ajran min allah ilahay xaggiisa aan ka raadina qaala markaasu wuxuu rasuulka ale sala allahu aleyh wasalam fahal min waalidayka labadaada waalid axadun ma ka mid yahay axadkaasoo xayu nool jihaad iyo hijro aad ajir ka raadisid ma xumee laakiin labada waalid xuquuqdooda ka horreeyee labadaada waalid mid ka mid ahoo nool ma jiraan qaala markaasuu wuxuu yidhi nacam ninkii bal kilaahuma iska dhaafe labadoodiiba way nool yihiin qaala wuxuu rasuulka ale sala allahu aleyh wasalam fatabtaqi alajra min allah أجر ما كدوني حق إلهي ما كربت أجر إلهي نكسيه قال وحر إنك نعم قال وحر رسولك الله صلى الله عليه وسلم فارجع إلى والديك لبدا والد أرادوا دب أقول لابو فأحسن صحبتهما لبدا والد لصاحب نقشدو ذا وناجي وداعدو ذا إيا برقو ذا تاس أجر كرهاتسو أجر إياقا كوغوه الرأيين كرهاتستيد باب تقديم بر الوالدين على التضوع بالصلاة وغيرها haadaa midkani baabu taqdiimi biri alwaalidayn labada waalid baarinimadoodiioo laga hormariyo u baab yahay calaa tadawuc tadawucana laga hormariyo bisalaati salaad lagu tadawuco iyo wagayrihaa salaada kayrkeedba lagu tadawuco imaam muslim wuxuu ku soo aroorin doonaa baabkan axaadiis ka hadlaysa labada waalid baarinimadooda inay ka horayso salaadaha sunnooyinka ah iyo wixii daacaadahoo sunnaahoo dhan xaq waajiboo salaadaha faradkaa markii laga soo tago waxa dhan oo tadawuca in laga hormarinayo labada waalid oo baari loo sameeyo qaala alimaam muslim raximah اllahu tacaala xadaanaa shaybaan bnu faruuq qaala xadaanaa sulaymaan bnu اlmugiira qaala xadaanaa xumayd bnu hilaal اlbasri can abi raafici اlmadani can abi hurayrata anahu abu hurayra qaala wuxuu yidhi kaana jurayjun jurayj wuxuu ahaa jurayj bani israa'iil yatacabadu mid ku cibaadaysta fii sawmacatin guri cibaadeed waa meel nasaarada iyo dadkii hore ay ku cibaadaysan jireen kanaa'iska iyo biica iyo sawmacada iyo kulli waa iska bimacnan waaxid meel ay ku cibaadaysan jireen guri cibaadeedkaasuu ku cibaadaysan jiray fa jaa'at ummuhu hooyadiis ayaa timid qaala xumayd wuxuu yidhi asaabiq fi lisnaad fa wasafa lanaa abuu raafic wuxuu noo tilmaamay sifata abi hurayra abu hurayre tilmaantiisii lisifati rasuuliillaah rasuulka ilaahay tilmaantiisiina abu hurayra uu noo sii tilmaamay sala allahu caleyh wasalam tilmaantii abu hurayra oo uu ka bartay tilmaantii rasuulka sala allahu caleyh wasalam ayaa abuu raafic annaguna noo sii tilmaamay rasuulka ilahayna markaa muxuu tilmaamayey ummahu jurayj hooyadiisuu tilmaamay qaabkay ugu yeertay markay u yeeraysay xiina wakhtigiina yani rasuulka uu tilmaamayey sala allahu caleyh wasalam dacad dacad hooyo hu jurayj ay u yeertay kayfa sidii uu tilmaamay rasuulku sala allahu caleyh wasalam waxaan ka bedelaynaa ummahu ummahu hooyadiisuu tilmaamay nebigu sala allahu aleyh wasalam umma jurayj wey jurayj hooyadiisuu tilmaamay rasuulku sala allahu aleyh wasalam kayfa sidiiuu tilmaamay rasuulku sala allahu aleyh wasalam jacalad hooyo ay yeeshay kafahaa calaacasheedii siday hooyo yeeshay fowqa xaajibihaa xaajibkeeda dusheeda ay calaacasha sida hooyo ay u saartay uma markay xaajibka dushiisa calaacashii hooyo ay saaratay rafacad ra'saha madaxeedii kor u qaado ilayhi jurayj xaggiisa madaxeedii kor ugu qaaday tadcuuhu xaalay u yeerayso faqaalat waxay tidhi yaa jurayj ana ummuka hooyadaanahaye kallimnii ila hadal yacni xaajibkii ay calacasheedii xaajibka dusheeda saartay oo sida waayeelladu ay sameeyaan markay qof fiirinayaan ama ay u yeerayaan saas intay tidhi tidhi jurayjo hooyanahaye ila hadal qaabkii marka nebigu uu tilmaamay sala allahu calayh wasalam hooyo yeeriddeedii uu abu hurayra isaguna tilmaantii ardaydiisii sii baray asna qaabkii nebigu uu tilmaamayay sala allahu calayh wasalam yaa jurayju ana ummuka kallimnii ila hadal fasaadafad hooyo hu jurayjay waafaqday yusallii xaaluu tukanaayo waa cibaado badnaa faqaala markaasuu wuxuu yidhi jurayj allaahumma ilaahayow ummii wa salaatii ijtamaca haahunaa halkan waxaa ku kulmay ummii wa salaatii hooyada iyo salaadaydiyaa kulmay yaan hormariyaa marka ummii wa salaatii laba macnoba culimmadu way ku fasiraanoo inuu xadiidu nafsi ahaa oo naftiisa sidaa uu ugu sheekeeyey oo carabkaba uusan uga hadlinoo xadiisu nafsi inuu ahaayoo naftiisa ugu sheekeeyey asagoo salaadda ku jiraa uu yidhi allaahumma ummii wa salaatii oo qalbiga uu ka yidhi waa macno ama haddii kale si caadiya ugu hadlayoo asagoo salaaddii ku jiroo hadloo ummii wa salaatii uu yidhiyo waa sharciga xilligaa jiraa wuxuu ahaa inaysan salaaddu ku buraynin hadalka noocaas oo kale ah sida sharcigeennuba awalul islaam markii horeba hadalka caadiga aysan salaaddu ku buri jirin laakiin ka bacdi la nasakhay oo markaa sharcigoodu inuu sida ahaa ayaa dhici karta oo salaadaha hadday isaga hadlaan in salaaddu aysan ku buraynin ama waa min baabi xadiisi nafsi fa qaala wuxuu yidhi jurayj allaahuma ilaahayow ijtamaca haahuna halkan waxaa ku kulmay ummii wa salaatii hooyada iyo salaadaydii fakhtaara salaa go'aan uu qaatay oo fakhtaara wuxuu doortay salaatahu salaaddiisii hooyo lama hadlin mana ajiibin farajacat dibay hooyo isaga laabatay uma caadat fi thaaniya fi lmarati thaaniya markii labaad ay haddana soo laabatay faqaalad waxay tidhi yaa jurayj ana ummuka fakallimnii hooyada anaha ila hadal qaala wuxuu yidhi allaahuma ummii wa salaatii fakhtaara salaatahu salaaddiisii haddana doortay faqaalad waxay tidhi allaahuma ina haada kani jurayju wa huwa jurayjna ibnii waa wiilkaygii wa innii anigu kallamtu waan la hadlay fa abaa waa diiday wiilkaygu an yukallimanii inuu ila hadlo allaahuma ilaahayow falaa tumithu ilaahu ha dilin wiilkayga jurayj xataa turiyahu ilaa aad ka tustid almuumisaati haweenka sinaysta ilaa aad wejiyadooda ka tustid ilaahu ha dilin qaala wuxuu rasuulka alle sala allahu calayh wasalam walow dacat calayhi hooyadii hadday jurayj ku habaari lahayd an yuftana in la fidneeyo oo diinta dhanba laga fidneeyo la futina waa la fidnay lahay oo ilaahay waa u aqbali lahaa habaarkeedii maxaa yeele intaasba ilaahay waa u aqbalay oo midii maaragtaa haweentii saaniyada iyo waatii murankii uu galayo wiil xataa loo nisbeeyo oo layidhi wiilkan uu yacni zina ku dhalay jurayj waatii layidhi oo mushkilada uu yacni la geliyey taas marka wax ka badan hadday ku habaari lahayd uu yidhi nabigu sala allahu calayh wasalam habaarkaasi jurayj waa ku dhici lahaa qaala wuxuu yidhi rasuulka alle sala allahu calayh wasalam wa kaana raaci da'nin ida mid ilaaliyo qowsaar ah ayaa wuxuu aha yaawi mid u soo dunma oo ku hoyda ilaa dayrihi guri cibaadeedkiisa guriga uu ku cibaadaysanaayo ayuu maaragtaahay imaan jiray oo ninkaa qowsaarka ah halkaasuu imaan jiray qaala markaasuu wuxuu rasuulka alle sala allahu calayh wasalam fakharajat imra'atun haweenaya waxay ka soo baxday min alqaryati tuuladii fawaqaca calayha haweentii waxaa ku dhacay alraaci qowsaarkiiyo haweentii ku dhacay oo waa ka sinaystay faxamalad waa uu raawday haweentii fawaladat ghulaaman wiilay dhashay faqiila lahaa haweentii waxaa lagu yidhi maa haadaa wiilkani muxuu yahay qaalat waxay tidhi haadaa wiilkani min saaxibi haada kan saaxiibkiisa xaggiisu ka ahaaday kaasoo addayri ee guriga ah ninkan meeshan cibaadada dadka wuxuu isku tustusay inuu cibaado ku jiree haweenku meelahan maaragtahay ku farsameeyahay tiri anigaba saasuu meesha iigu farsameeyey qaala markaasuu wuxuu rasuulka alle sala allahu calayhi wasalam fajaa'uu waxay la yimaadeen bifu'uusihim dadkii faasiyaalkoodii wa masaaxiihim iyo kiwaawayaalkoodii ayay waa qalab wax lagu burburiyo qalabka wax lagu burburinayay oo gurigiisa ay rabeen inay ku burburiyaan ay la yimaadeen fanaadowhu way u yeedheen fasaadafuuhu way waafaqeen jurayj yusallii xaal uu tukanayo salaad uu ku jiro falam yukallimhum dadkii lama hadlin qaala wuxuu yidhi markaa rasuulka alle sala allahu calayh wasalam fa akhaduu waxay gudagaleen yahdimuuna dayrahu gurigiisii inay ka dudumiyaan falamaa ra'aa daalika arrinkaas markuu arko gurigiioo la duduminayo uu arkay nasala jurayj waa soo degey ilayhim xaggoodu u soo degey faqaaluu waxay yidhaaheen lahu jurayj waxay ku yidhaaheen sal haadihi islaantan bal su'aal bal islaantan la hadal wax weydii qaala wuxuu rasuulka alle sala allahu calayh wasalam fatabasama waa dhoolla caddeeyey jurayj ilaa uu isku kalsoon yahay arrinkan inuu beri ka yahay ayuu kalsooni ilaahay xaggiisa uu ku qabaa uma masaxa markaasu wuxuu masaxay ra'sa sabiyi saqiirka madaxiisiiyuu masaxay faqaala markaasuu wuxuu yidhi jurayj man abuuka aabbaha waa kuma qaala markaasuu wuxuu yidhi cunuggii yaraayaa ilaahay ka hadashiiyey abii aniga aabbahay raaci da'ni idaha midka qowsaarka ka ah oo idaha ilaaliyahu marka tani waxay ka mid tahay loo deliishado waa xadiisa loo deliishado ihbaatu karaamaati alawliyaa karaamaat alawliyaa sugiddeeda maxaa yeelay cunugan oo xilligii hadalka aan gaarin kalsooni uu ku qabo haddana su-aaluu weydiiyey qofaan ku kalsoonayn su-aashaa ma weydiin karo qof aan isku kalsoonayn ducadiisu inay mustajaabo tahay su-aashaas cunuga yani xilligaas ee marxaladaas maraya ma weydiin karo man abuu ku yidhi aabbaha waa kuma ilaahay uu ka hadashiiye subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi abii raaci da'ni falamaa samicuu daalika hadalkaas markay maqleen dadkii minhu wiilkii ay ka maqleen hulaamkii qaaluu waxay yidhaaheen nabni waan dhisaynaa maa shaygii aan dhisaynaa shaygaasoo hadamnaa aan duminay min dayrika gurigaaga aan ka duminay bidahabi walfidan kugu dhisaynaa ewel buushuu iska ahaayo dahab iyo fidan kaaga dhisaynaa yidhaaheen qaala jurayj wuxuu yidhi laa maya adduunye ma doonayo walaakin aciiduuhu gurigayga iigu soo celiya turaaban carro iigu soo celiya gurigayga kamaa sidii kaana guriguba markii hore uu ahaa ku soo celiya uma markii ay u dhiseen ay soo celiyeen calaa wuu fuulay hu gurigiisii fuulay gurigiisii uu cibaado marka iskala galay قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا جريج بن حازم البصري قال حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحي رسولك الله لم يتكلم في المهدي قربت الدحدة إذا كما هدلين إلا ثلاثة سدح روح معنا عيسى نبي الله عيسى ابن مريم عليه السلام هي وصاحب جريج جريج صاحب كيسي وكان جريج جريج وحوها rajula nin u ahaa ninkaasoo caabidan ee caabida fatakhada wuxuu samaystay jurayj sawmacatan guri cibaadaystu samaystay guri uu ku cibaadaystuu samaystay fa kaana wuxuu aaday jurayj fiiha fii tilka sawmaca sawmacadaa dhexdeedu iska aada isaga jiri jiray fa atatu waxaa u timid jurayj umuhu hooyadiis walxaal huwa jurayj yusalli uu tukanaayo faqaalad waxay tidhi hooyo yaa jurayju jurayjow faqaala wuxuu yidhi yaa rabbi rabbigaygiyow أمي وصلاتي اجتمع ها هنا هل كم حكوك المي أمي وصلاتي فأقبل على صلاتي صلاتي سيسكا قابلي فانصرفت وسكا قدون تهويو فلما كان مركو هذا جريج من الغد في الغد بريدي دحلة مركو هذا أتت هوي هذا وأتمت والحال هو يصلي هذا أتكنا مروى بالعباد وكم مشغول سيهي فقالت وحيت يا جريج فقال وحر يا ربي أمي وصلاتي فأقبل على صلاتي فانصرفت فلما كان من الغد أتت هذا وأتمت والحال يتمن هو يسقي يصلي وتكناي فقالت وحيت يا جريج فقال وحير أي ربي أمي وصلاتي فأقبل على صلاته فقالت وحيت اللهم لا تمته إلى هدلم حتى ينظر إلى كفر إلى وجوه المومسات هوانك زنيسته وجيده إلى كفر إلى هدلم ويلكي فتذاكر بنو إسرائيل بنو إسرائيل وحي كشاكيستين جريجا وعبادته جريجا عبادتيسي وكانت امرأة هوينين وحي أهد هوانتا سبغي الزانية يتمثل مثل لغو هل قبصده بحسنها قرح ديدا iyo wanaageeda lagu hadal qabsan jiray oo qofka hebel waa qurxoonta markii la yiraahdo heblaayase ka taal la dhihi jiray qurxdeed islaanta baliyada waa lagu hadal qabsan jiray faqaalad markaasi waxay tiri islaantii zaaniyada ahayd oo quruxda badnayd in shiitum hadaad doonaysaan la aftinannahu anaa fidnaynayo fidnaynaya lakum idinka idin fidnaynayo anaa fidnaynayo tiri ninkan cibaadada aad ku tilmaamaysaan qaala wuxuu rasuulka alle sala allahu caleyhi wasalam فتعرضت way u soo banbaxday islaantii zaaniyada ahayd lahu jurayj u soo banbaxday falam yaltafid ilayha maba milicsanba xaggeeda maba fiirin faatat waxay u tagtay marka si ay u fidnayso raaciyan qowsaaray u tagtay qowsaarkaasoo kaana ahaya wii mid u dunma ilaa sawmactii guri cibaadeedkiisa u dunma faamkanad way makanisay islaantii hu ninkii qowsaarka ahaa min nafsihaa nafteeday makanisay fawaqaca qowsaarkii calayhaa naagtii ku duldhacay faxamalad waa urawday falamaa waladad markii ay dhashay qaalat waxay tihi huwa waladkani min jurayju ka ahaad faatowhu waa u yimaadeen fastanzaluuhu waa ka degid dalbeen oo soo degay yidhaaheen wahadamuu way dudumiyeen sawmacatahu gurigiisii wajacaluu waxay gudagaleen yadribuunahu inay garaacaan faqaala wuxuu yidhi jurayj maa sha'nukum xaalkiinnu muxuu yahay maba la socdaba waxa laysku haysta qaaluu waxay yidhaaheen zanayta bihadii tanad ka sinaysatay taasoo albaqiya ee zaaniyada ah fawaladad minka xaggaagay kaa dhashay oo cunugan xaggaagay ka dhashay oo adigaa ka sinaystay fa qaala markaasuu wuxuu yidhi ayna sabiyu saqiirkii aawey fa jaa'uu bihi bisabi saqiirkii ay la yimaadeen fa qaala markaasuu wuxuu yidhi dacuunii iga taga xataa usalliya ilaa bal aan ka tukado salaatulxaaje aan ka tukado si kurbadan ilaahay iga faydoo xal ilaahay uu keeno fasallaa salaadiiuu tukaday falama insarafa markuu salaaddii ka gadoomay ata sabiya saqiirkiiuu u yimid fadacana fii badnihi calooshiisuu ka duray calooshiisu yani saa uga muday gacantiisii saa uga muday calooshii cunuga wa qaala markaasuu wuxuu yidhi yaa ghulaamu wiilkanow man abuuka aabbaha waa kuma qaala wuxuu yidhi cunuggii yara fulaanun arraaci hebel oo qowsaara ayaa anigay dhalay oo aabbahay ah qaala markaasuu wuxuu rasuulka ale sala allahu caleyhi wasalam fa aqbaluu calaa jurayjay dadkii soo qaabileen yuqabiluunahu xaalay dhudhunkoonayaan wayatamasaxuuna xaalay isku masaxayaan bihi jurayj ay jirkoodii ay ku masaxanayaan ay barbarakaysanayaan wa qaaluu markaasi waxay yidhaaheen nabni laka sawmacataka gurigaagii waa kuu dhisaynaa min dahaban kaaga dhisaynaa qaala jurayj wuxuu yidhi laa dahab man rabo aciiduuha iigu soo celiya sawmacadaydii min diinin dhooba iigu soo celiya kamaa sidii kaanad markii horeba ahayd waxaa xadiiska ka cad gurigiisu inuu guri iska tawaaduca iska ahayo oo dhoobo iyo waxyaalaha uu ka dhisnaa faanfaanka iyo dhaldhalaalka adduunyadana uu ka fogaaday waana sida maqaamkaba uu ku gaaray oo karaamaadkan iyo ducadan ilaahay uu ka ajiibayo sida uu ku gaaray kamaa sidii kaanad sawmacaduba ay ahayd fafacaluu markaasay sameeyeen oo gurigii sidii dhoobadii iyo ciiddii ay gurigiisii uga soo dhiseen wa baynaa waqti sabiyun saqiir yardacu uu nuugayo min ummihi hooyadii uu nuugayo fa mara rajulu ninaa soo maray waa kii kaleo isaguna hadlay oo cunuggii isaguna wuxuu ka qisaynayay nebigu sala allahu calayh wasalam dherafta dadkii ku hadlay qisadooduu noo waday rasuulku sala allahu calayhi wasalam wa baynaa waqti sabiyun saqiir yardacu uu nuugayo min ummihi hooyadii uu nuugayo fa mara rajulu ninaa soo maray ninkaasoo raakibun saaran calaa daabbatin daabad daabaddaasoo faarihatin wanaagsan wa shaaratin wadii shaaratin haybadna u saaxiib ah ninku haybaddaasoo xasanatin wanaagsan fa qaalat ummuhu cunugaan hooyadiisaa waxay tidhi cunugga naaska nugaya hooyadiisaa waxay tidhi allaahumma ajcal ibnii midla haada ilaahow wiilkayga waxaad ka dhigtaa ninkan daabadda quruxda badan saaran haybaddiisuna ay wanaagsan tahay ninkanoo kale ilaah wiilka iga dhigay tir oo iyadoo dhallalaalka adduunyada iyo sida daahirka iyo muuqaalka iyo fiirisaye ninkan xogtiisa iyo waxa u qarsoonayo ilaahay agtiisa waxa uu ka yahay lama socoto fataraka thadiya cunuggii naaska hooyadiisu isaga tegey wa aqbala markaasuu qaabilay ilayhi ila raakib ninkii raakibka ayuu xaggiisa sidaa u fiiriyey fa nadara wuu fiiriyey ilayhi ila raakib raakibkiiyuu fiiriyey fa qaala markaasuu wuxuu yidhi cunuggii yaraa cunuggii yaraayoo dherabta ku jiraa hadlay allaahumma laa tajcalnii mila ilaahu ninkan raakibka ahoo jabbaarka ahoo kale ilaahu hayga dhigin uma aqbala calaa tadyihi naaskii iyo cunuggii iska qaabilay fajacala wuxuu gudagalay yartadicu naaska hooyadii inuu iska nuugo qaala abuu hurayra wuxuu yidhi fakaannii waaba anigoo anduru fiirinaya ilaa rasuulillaahi rasuulka alle sala allahu calayhi wasalam walxaal huwa rasuulka alle yaxkii uu markaa ka sheekaynayo irtidaacahu nuugmadiisii uu ka sheekaynayo cunugga nuugiddiisii qaabkuu hooyada naaskeeda u nuugayey biisbacihi fartiisana uu uga sheekaynayo rasuulku sala allahu calayh wasalam fartaasoo asabaabati sabaabada ah fii famihi afkii rasuulka dhexdiisa xaal fartu ay ahaatay sala allahu calayhi wasalam oo fartiisii sabaabada ahayd ayuu rasuulku sala allahu calayh wasalam afkiisii shariifkaa dhex geliyey isagoo asxaabta tusaalaynaya qaabkii cunugga hooyada naaska uu u nuugayey isagoo u tashbiihinayo uga sheekaynaya rasuulku sala allahu calayh wasalam fajacala wuxuu gudagalay rasuulka alle sala allahu calayh wasalam yamasuhaa inuu nuugo ayuu gudagalay fartiisii isagoo dadkii uga sheekaynaya rasuulku sala allahu calayh wasalam qaala wuxuu yidhi rasuulka alle sala allahu calayh wasalam yamasuhaa ma meeshaa bal fiiriye bal miimka ma idin kordhiga nuso kale fiiriye mise waa gudi ya tiinan ma idin gudi nusqooyinku saasay isku waafaqsiin mia mid kor dhigtay yamasu bal fiiriye bal oo hadday jiraan yamas ya waa wada godeen bifatxi ilmiim cala lugati almashhuura wuxuu ku yoodamuha ani saasaan rabay hadda sharxuba ka dhigay bifatxi ilmiim cala lugati almashhuur maxaa yeelay ficilku waa facila masisa u ah massa asluhu masisa marka mudaaric inuu ku yimaada la rabaa yamasu waa sida masa oo siinahoo kale masa wuu taabtay oo siinahoo kale uu la mid yahay waa ficila isaguba masa wuu taabtay yamasu wuu taabana masa wuu nuugana waa yamasu bifatxi fatxi ilmiim marka saasaan isaga saxan luqada mashhuurka yamasuhaa fajacala wuxuu gudagalay rasuulka alle sala allahu calayhi wasalam yamasuhaa fartiisii inuu nuugo qaala wuxuu yidhi rasuulka alle sala allahu calayhi wasalam wamaruu waxay la soo mareen bijaariyatin gabarh walxaal hum ayagu yadribuunaha gabadhii haddana ay garaacayaan dadkii wayaquuluuna ay leeyihiin zanayti sarakti waad zinaysatay waxbaad xadday wahiya gabadhuna taquulu ay leedahay xasbiya allaahu wa nicma alwakiil faqaalat ummuhu hooyadiisaa waxay tidhi cunuggii yarka ahaa hooyadiis waxay tidhi allaahuma ilaahay walaa tajcal ibnii wiilkayga ha ka dhigin midlahaa gabadhan la garaacayo la ihaanaysanayoo kale ilaahu ha ka dhigin fataraka radaaca nugmadii cunuggii ka tegi wa nadara ilayha gabadhiiu saa u fiiriyey cunuggu cunuggu isaguna waa cunug karaamaad isagoo yar ilaahay u sameeyo qofka waa fiirinaa xogteedaa ilaahay u dilaacina subxaana wa tacaala saasuu qofka u fiiriyo xogteedaba ilaahay u faydaayo subxaana wa tacala cunugga naftiisa ahlulkaraama ah waa fiiriyey faqaala markaasu wuxuu yidhi allahuma ajcalnii milaha ilaahu gabadhan la ihaanaysanayoo kale ilaahu iga yeel fa hunaaka halkaasay taraajaca cunuggii iyo hooyadii isku celceliyeen alxadiisa sheekadii isku celceliyeen isaguna uu leeyahay mar walbaba hadalka cagsigeedii uu ku hadlaayo oo hadal mucaakasa ahi labadooda isugu jajawaabayo faqaalad markaasi waxay tidhi hooyo xalqaa dhungoe mara rajulu ninaa soo maray waa ducaa'un calaa waladiha ama ducaa calaa nafsiha labaduba way ku sharxaan shuraaxdu laakiin waxaad mooddaa qisadu siday u socoto inay wanaagsan tahay ducaa calaa waladiha inay tahay cunugii mar walba maadaama uu khilaafayo in asagii ay habaarayso faqaalad waxay tidhi xalqaa dhungoe oo cudur dhuunta kaa gooya ha kugu dhacee mara rajulu ninaa soo maray ninkaasoo xasanulhay'ati haybadiisa ay wanaagsan tahay faqultu waxaan idhi allahuma ajcalni ibnii wiilkayga ilaahu ka yeel milahu ninkan haybadda wanaagsan oo kale faqulta adiguna waxaa tidhi allahuma laa tajcalnii milah ilaahu ninkan haybadda wanaagsan oo kale hayga yeelin wamaruu waxay la soo mareen bihaadiitan taasoo alamati addoonta ah walxaal hum dadka yadribuunaha addoonta ay garaacayaan ihaanaysanayaan wayaquuluuna ilayhin sanaytu waa sinaysatay saraqtu waad xadday faqultu waxaan idhi allahuma ilaahay walaa tajcal ibnii wiilkayga ha ka yeelin milaha gabadhan le ihaanaysanayo kale faqulta adna waad ikhlaaftoo allahuma ajcalnii milahaa ayaad adna tiri ma hadda u fasiray cunugii marka qaala wuxuu yidhi cunugii yarka ahaa inna daaka kaas rajula ninka ah ood iigu ducaynaysay asagoo kale inaan noqdo kaana jabbaaran u ahaa nin jabbaar oo madax adag oo amarka ilaahay amarkii rusushiiba diiday ayuu ahaa faqultu markaasaan waxaan idhi allahuma laa tajcalnii milahu adigu dhaldhalaalkiisa iyo haybadiisa quruxdiisaad fiirisay anigana ilaahay wuxuu ii kashfiyey xogtiisa hoose iyo khaatimadiisa waxay noqon doonta ayaa ilahay ii kashfiyey wa inna haadihi gabadhan adigu daahirkeeda aad fiirisana yaquuluuna lahaa gabadhu waxay iyada kuleewaxay ku leeyihiin dadku zanayti walam tasni mana sinaysan wa saraqtii dadku leeyihiin walam tasriq mana xadin faqultu waxaan idhi allahuma ajcalnii milahaa ilaahu gabadhan lagu been abuuranayo kale ilaahu iga yeel si ajirka been abuuradka aniguna aan u helo xogteeda ilaahay ii fayday subxaanahu wa tacaala baabu ragiba anfu man adraka abawayhi aw axadahumaa cinda alkibari falam yadkhul iljannata haadaa midkani baabun baabu raagima waxaa dulloobay anfu man ruux sankiisii aa dulloobay oo min tacbiiri iljuzi wa iraadati lkulli sankiiaa la cabiray isaga dhanaa dulli ku dhacayaa loola jeeda ninaa dulloobaa loola jeedaa kulligiis ninkaasoo adraka abaweyhi labadiisa aabbe soo gaaray oo amase axadahumaa labadii aabbe mid ka mida soo gaaray cinda alkibari weyninka iyo da'da agteeda soo gaaray aabbihii iyo hooyadii labadoodiiba ama mid ka mida soo gaaray oo falam yadkhul iljannata janno aan gelinoo naar galay oo muxuu naar u galay litaqsiiri fii xaqihimaa wa fii birihimaa wa fii taacatihimaa birigoodii iyo daacadeediiuu taqsiir ku sameeyey uu gaboodfalay sidaasaa marka ahlu naar uu ku noqday ninkaas allaha dulleeyuu yidhi rasuulku sala allahu calayh wasalam baabkaas axaadiistii ku soo aroortuu sheekh noo sheegi doonaa qaala alimaamu muslim raximahu allahu tacaala xadatanaa shaybaan bnu faruuq قال حدثنا أبو عوانة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم وحد اللوبي أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف قيل وحل من واكم أنك دلوبي يا رسول الله قال رسولك عليه صلى الله عليه وسلم من ruux way adraka abawey labadiisa aabbe soo gaaray cinda alkibari weyninka agtiisana ku soo gaaray axadahumaa midkooduu soo gaaray axaduhumaa ow kilaahumaa nusqadan saasay qortay laakiin icraab ahaan waxaad moodaa inay ku fiicnaan lahayd axadahumaa aw kilayhimaa hoosuu ka qoray fi lmatbuucati axadahumaa aw kilayhimaa saasay icraab ahaan ku wanaagsan tahay waxayna waxaan ka bedelaynaa abaweyhida mafcuulka abaweyhi uu soo gaaray axadahumaa uu soo gaaray aw kilayhimaa ama labadoodii mid walba ka miduu soo gaaray haddii sidan laysaga wadana nusqadan iyadana dhib ma lahan oo khabar loo soo qadaro inkastoy takalluf tahay oo icraab takalluf uu ku jiro man adraka abawayhi cinda alkibar wuu soo gaaray axaduhumaa midkoodna xayun uu yahay ow amase kilaahumaa labadooda mid walboo ka miduhu xayun uu yahay mid nool ama mubtada icraabo khabar u soo qadar lakin waxaa ka wanaagsan axadahumaa aw kilayhimaa in la yidhaha oo falam yadkhul iljannata janno markaas aan gelinoo litaqsiiri fii xaqihimaa wa fii daacatihimaa wa fii birihimaa uu taqsiir ku sameeyey uusan janno sidaa ku gelin kaasaa dulloobu yii rasuulku sala allahu calayh wasalam قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنفه ثم رغم أنفه سنكيسا دلوبي ثم رغم أنفه قيل من يا رسول الله قال من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخل الجنة جنة أنقل قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد الكوفي عن سليمان بن بلال المدني قال حدثني سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنفه ثلاثا صدح قروا كعل علي رسول صلى الله عليه وسلم ثم ذكر سليمان وحو شاقي مثله حديثك جرير وكاله باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم ونحوهما هذا مثل باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم آبها يهوية صاحبة دي صاحبة حريرين تودا فضل جيد أبابيه iyo wanaxwihimaa aabbaha iyo hooyada wixii la mida oo ajdaadii awoyaal iyo ayayooyin ay habareere waalidiinta kale dadkii asdiqada ee saaxiibada la ahaa xidhiirintaasi fadliga ay leedahay xadiisii ku soo aroortay waa howl aan loo badnayn laakiin fadiiladeeda nabigu uu noo sheegi doono sala allahu caleyhi wasalam looma badna ilaa man raximahullah yacni qofkii maantay waalidkii baarinimo u sameeyo waalidkii sidii loogu talagalay uga ducaysta taasaaba hadda maqaam weyn jooga laakiin hadda waxaa laga hadlaya waxa weeye waalidkii birigu intuu soo dhaafay uu leeyahay yaa saaxiib la ahaa jiray aabbahay wuxuu raadinaa dadkii asdiqaa'u abihi ama wuxuu raadinaa asdiqaa'u ummihi hooyada yaa saaxiib la ahaa jiruu leeyahay markaasuu hadiyada u gee oo intaan maaragtaa uga farax geli taasi marka waxaa weeye sida xadiiska nabigu uu tilmaami doono sala allahu calayhi wasalam waa qofka ugu baarinimada badan uu ku tilmaamay nabigu calayhi salaatu wasalaam oo birigii inta waalidiintii maxabbadii dhaafsiiyey ayaa birigiisii wuxuu u sii gudbay qofkii maalin saaxiib la noqday aabbihiisii hooyadiisi birigu u sii gudbay looma badna allahna waafajiyo subxaanahu wa tacaala qaala alimaamu muslim raximah allahu tacaala حدثنا أبو الظاهر أحمد بن عمرو بن السرح المصري قال أخبرنا عبد الله بن وهب المصري قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب المصري عن الوليد بن أبي الوليد المدني ليس له في صحيح إلا هذا الحديث هل كان حديث كتابك كله يهي عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رجلا من كاسو من العرب هرباديها كمدا أي لقيه عبد الله بن عمر لكلمي بدريق مكة في طريق مكة جفك مكة لكلمي فسلم عليه ننكي وحا سلامي عبد الله بن عمر سلامي وحمل عبد الله بن عمر هو ننكي وحو كحنباري على حمار دمير كحنباري دمير كاسو كان عبد الله وها يركبه الدمير كينو كرسنا دمير يسوي كرسنا يقدي وكحنباري وحا لوجد بمعنى أعداه هدية له waa u hadiyey maaha soo fuul inuu yidhi sida riwaayaadka soo socda inoo caddaynaya wa acdaa cabdulaahihu ninkii wuxuu kaluu siiyey cimaamatan cimaamad cimaamadaasoo kaanad calaa ra'sihi cabdullahi bni cumar madaxiisa saarnaydna cimaamadiina wuu siiyey faqaala bnu diinaar wuxuu yidhi faqulnaa lahu waxaan ku nidhi cabdulahi bni cumar waxaan ku nidhi aslaxaka allahu allaha ku hagaajiye innahum dadkana alcaraabu herbaadiyaalu wa inahum herbaadiyaalkuna yardowna waxay raalli isaga yihiin bilyasiiri wax iska yar wax yaro isaga raale xoogaa hal dinaar iyo halkoo dirham iyo maxaad isaga siin weysay waa dameer iyo cimaamadaadii quruxda badneeda isugu dartay faqaala cabdullaahi wuxuu yidhi inna abaa haadaa ninkan aabbihiis kaana wuxuu ahaa wuddan macnaa xabiib kalgacayl uu ahaa licumara bni alkhadaab oo aniga aabbahay ah ayuu ninkan aabbihiisu saaxiib la ahay way isjeclaayen xataa isagii baa ahaa kan aabbihiis iyo aabbahayaa isjeclaawe saasuu ku xidhiirina wa innii aniguna samictu waan maqlay rasuululahi rasuulka alle sala allahu caleyh wasalam yaquulu xaaluu leeya rasuulka alle inna abara albiri baarinimada midda ugu baarinimada badan waa silatu lwaladi waladka xidhiirintiisii ahla wuddi abiihi aabbihii kalgacaylkiisii kalgacaylka ahalkoodii uu xidhiiriyo qofkii aabbihii xidhiir la lahaa inuu asaguna sii xidhiiriyo bacda wafaati abiihi taasaa waxa weye biriga midda ugu sarraysa oo ugu ajirka badan qaala alimaamu muslim raximahu allahu tacaala حدثني أبو الظاهر قال حدثنا عبد الله بن وهب المصري قال أخبرني حيوة بن شريح كان مجاب الدعوة عن ابن الهادي يزيد بن عبد الله بن الهادي عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحي رسولك قال أبر البر بارنمada midda ugu baarinimada badan an yasila rajulu ninku waa inuu xiriiriyo wudda abiihi aabihii kalgacaylkiisa aabihii dadka uu jeclaawo dadkaas inuu xiriiriyo qaala alimaamu muslim raximah allahu tacaala حدثنا حسن بن علي الحلواني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد من نسل عبد الرحمن بن عوف قال حدثنا أبي والليث بن سعد جميعا عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادي وشيخ هذا سوق هذا عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه شأن كان وحو عبد الله بن عمر إذا وقته خرج إلى مكة مركو دينا مكة وصفرة مكة وبحايو كان له عبد الله بن عمر حمار دمير أو هذا دمير كاسو يتروح uu ku nasto calayhi dameerka dushiisa uu ku nasanaayo idaa wakhtigii malla uu ka daalo rukuuba raaxilati daabadda hasha hasha geela koridiisa markuu ka daalo dameeruu ku bedelan jiray dameerkaasuu ku nasan jiray oo maka u qaadan jiray wa cimaamatuna waa lahaa cimaamadaasuu yashudu bihaa ra'sahu madaxiisa uu ku xirto fa baynamaa waqti huwa cabdullahi bni cumar yowman maalin calaa daalika kaas uu dushiisa uu yahay kaasuu alximaar ee dameerka ah idman rabbihi waxaa soo maray cabdullahi bni cumar acraabiyaa soo maray faqaala cabdullahi bni cumar wuxuu yidhi alasta sawmatid ibna fulaan ibni fulaan hebel hebel sow kuma dhalinuu yidhi qaala markaasuu ninka wuxuu yidhi bala فأعداء عبد الله بن عمر هنك وحسيي الحمار الدمير كيسيي وقال مركز اركب هذا الدمير كنكر والعمامة عمامتنا واسيي قال مركز وحو عبد الله بن عمر اشدد بها عمامة كحرة رأسك ملحاق كحرة فقال له عبد الله بن عمر بعض أصحابه أصحابتي صغار كمدا وحي كويره غفر الله لك عبد الله بن عمر والله كودافه أعطيت هذا العربي عربي كان حمارا دمير سيسي دمير كاسو كنت هذا تتروح عليه إنك كنا ستو وعمامة نواد سيسي عمامة سو كنت هذا هنجرتي تشد بها عمامة إنك كحرته رأسك ملحاقات كحران جرتي فقال مركز وحو إلى عبد الله بن عمر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر بارين ماذا من دوق بارين ماذا محاكمة سلة رجل إنك حريرين تيسو أهل ود أبيه أبيه كالقعيل كسهل كودا وحريريو بعد أن يولي أبيه اسمك جيستك بعد معنا بعد أن توفاه الله إلى مركو أبيس أفسدوك بعدي وإن أباه إنك أبيهسنا كان أباها سيوحوها صديقا لعمر أباه أو عمر وأبيه صاحب لا هنجري باب تفسير البر والإثم هذا مثل باب تفسير البر والإثم بر وحا اللي يراه فسرات ديسي أبابية إيا إثمك دنبك فسرات ديسي أي أبابية labadaas macno uu u fasiray rasuulku sala allahu calayhi wasalam qaala alimaam muslim raximah allahu tacaala xadathana moxamed ibnu xaatim ibnu maymuun almacruuf bisamiin qaala xadathana ibnu mahdiy can mucaawiyata bni saalix qaadi alandalus عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحمصي عن أبيه عن النواس بن سمعان الأنساري قال وحور صحابي قاسي سألت رسول الله عن سؤالي صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم بر محل إلى دنب سمحوية فقال وحور رسولك عليه صلى الله عليه وسلم البر بر يوردن وحسن الخلق كوكوبية wanaag oo dhan ma rabtaa waxaa soo koobay akhlaaqdaadu inay wanaagsan tahay dhaqankaaga iyo dabeecadaada hadday wanaagsan yihiin wanaagba kaama maqna walismu dembiguna maa shaygii way shaygaasoo xaaka saameeya fii sadrika xabadkaaga dhexdiisa saameeyo oo yacni xabadkaaga culays iyo miisaaniyad ku sameeyo oo aan kula wanaagsanayn oo wakarihta aad ka hatid an yadalica calayhi maagaas annaasu dadku inay kugu ogaadaanna aad dhibsanaysid annaasu waxaa loola jeedaa annaasu saalixuun dadka wanaagsanaa loola jeeda maxaa yeele dadka daalixiinta xun lagama xishoodo iyagu macaasidayba ku raaxaysa macaashidayba jecel yihiin laakiin waxaa loola jeedaa dadka mutaqiinta ah ee saalixiinta ah ayaad ka baqay isleedahay hebel amuu kugu arkaa hebel waxaas amuu kugu arkaa marba haddii qalbiga waxaasi kaa soo galaan waxaad ogaanaya waxaasu inaysan wanaagsanayn qofka miisaankaas yeelanayana isaga nafsadiisu waa qof shareecada islaamka ku camalfalaaya oo saalixa wey qofka laleeyahay qalbigaaga miisaan wixii qalbigaaga wanaag aad ka dareentana samee wixii xumaata aad uga dareenta waa dembiya iska ilaali laleeyahay waa qofka saalixa ah amaa qofka aan saalixa ahayn isaga ladaadkiisa oo dhanba iyo raaxadiisa iyo macaantiisa iyo farxaddiisa oo dhanba waxay ku jirtaa shahawaadka iyo waxa shaydaanka ahwaadiisa ah ayuu ku jirtaa raaxadiisu kaasuu ku raaxaystaa قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني معاوية يعني ابن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحمصي عن أبيه عن نواس بن, عن نواس بن سمعان قال أقمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أيان لن قال بالمدينة في المدينة مقالة مدينة دحدة سنة كل قال ما يمنعني من إيدي دين من الهجرة أي الانتقال الأولجدا إلى وطني inaan waddankaygii aan ku laabto oo magaalada madiine aan ka laabto ilaa magaalada madiine musaafir aan ku ahaaye waddankaygii inaan ku laabtana iima diidaynin ila almas'alatu su'aal oo inaan rasuulka su'aal weydiiyo maahane sala allahu calayh wasalam meesha dhanba waxaan u joogaaba dhowr mas'alo inaan nabiga weydiiyo sala allahu calayh wasalam maxaa yeelay kaana axadunaa midkeen wuxuu ahaan jiray idaa haajara markuu magaalada madiine usoo haajiro lam yas'al rasuulalahi rasuulka ilaahi ma su'aali jirin sala allahu aleyh wasalam can shayin waxba rasuul kama su'aali jirinoo muhaajir rasmiya hadduu qofku noqdo magaalada madiine intuu soo haajiro iska dego oo magaalada madiine uu ka wadan yeesho su'aalaha nabiga waa ka xishoo jiray sala allahu aleyh wasalam oo waxay suga jireen dadka acraabta ah ee baadiyaha ka yimid maalintaasaa fursad u ahayd oo acraabtaan xishoonayni inay rasuulka su'aale ay weydiiyaan maalintaasaa farxad u ahayd asxaabta nabiga sala allahu aleyh wasalam qaala wuxuu yidhi markaas nawaas ibni samcaan fasa'altu rasuulka waxaan su'aalay sala allahu aleyh wasalam can albiri waalithmi faqaala rasuulullahi wuxuu yidhi sala allahu aleyh wasalam albiru xusnu alkhuluq والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس باب صلة الرحم وتحريم قضيعتها هذا مثل باب صلة الرحم قرابة حريرين تدو أبابها وتحريم قضيعتها qaraabada goynteedaoo la xaaraam yeelay axaadiisii ku soo aroortay qaraabada la xiriiriyo fadliga iyo khayrka laga helaayo iyo qaraabada la gooyo xaaraamnimada nabigu uu xarimay sala allahu wasalam wabaaraka calayhi qaala alimaamu muslim raximah allahu tacaala xadaثana qutaybة bnu saciid bn jamiil bn dariif bn cabdillahi اthaqafi moxamed bn cabaad اlmaki qaala xadaثana xaatim wahuwa bnu ismaaciil اlmadani can mucaawiyata wahuwa bna abi muzaw muzaridin وهو ابن أبي مزرد مولى بني هاشم المدني قال حدثني عمي أبو الحباب المدني سعيد بن يسار آه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى إله خلق الخلق مخلوق إله أبو ري حتى إذا وقته فرغ منهم من خلقهم abuuristoodii markuu alla ka faaruq noqday qaamat iraximu qaraabanima istaagtay faqaalat waxay tihi qaraabadii haadaa kani maqaamu alcaa'idi kii magan galay booskiisii wey min alqadiicati gooyna ka magan galay ilaahu booskan hadda aan taaganahay ayaan waxaan kaaga magan galay in lay gooyo qaala markaasuu wuxuu yidhi alle subxaanahu watacaala nacam amaa tardayna sow raalli kuma tihid anaasila man ruux inaan xidhiiriyo ruuxaasoo wasalaki qaraaboy adiga ku xidhiiriya wa aqdaca man ruuxna aan gooyo ruuxaasoo qadacaki adigana ku gooya qaalad qaraabo waxay tidhi balaa qaala wuxuu yidhi markaa alleh subxaanahu wa tacaala fadaakii laki kaasa adiga kuu sugnaaduu yidhi marka qaraabanimadu miisaaniyadda ay gaartay ilaaha ballankaas qaaday oo qofkii xidhiiriyana in ilaahay xidhiirinaayo goynteeduna inay sabab kuugu noqonayso in ilaahay ku gooyo subxaanahu wa tacaala walciyaadu billah ilahi naga nabadgeliyo uma qaala rasuulullahi wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam iqra'u aqriya in shi'tum haddaad doonaysaan qowlahu tacaala ilaahay qowlkiisa aqriya fahal casaytum ma mudantihiin in tawallaytum xaqa haddaad ka sii jeesataan an tufsiduu fi lardi ardada ilahay inaad fasaadisaan wa tuqadicuu arxaamakum qaraabooyinkiina rixmyaalkiinana aad googoysaan ulaa'ika ay aladiina yuqadicuuna arxaamahum kuwa rixmkooda goynaya aladiina kuwii lacanahum allahu ilaahay uu lacnaday fa asamahum ilaahay xaqiina uu ka dhega tiray wa acmaa xaqii uu ka indha wa acmaa ilaahay uu indha tiray absaarahum indhahoodiina ilaahay xaqa uu ka indha tiray afalaa yatadabbaruuna kuwaasi ma fiirfiirinayaan miya alqur'aana qur'aanka ma fiirfiirinayaan kuma fekerayaan miya am calaa quluubin mise quluubta dushooda waxaa ahaatay aqfaaluhaa quluubtaas qunfulladeedii mise qunfullaha qalbiga laga saaray oo qalbigii tadabbur ma lahan miya qaala alimaamu muslim raximah allahu tacaala xadaثna abu bakr bn abi shayba zuhayr bn xarbin walafdu labi bakrin qaala xadaثna wakiic can mucaawiyata bni abi musarid can yaziid bni ruumaan can curwata can caaishata qaala qaala rasuulu llaahi salى اllahu عalayh wasalam alraximu raximu qaraabanimada mucallaqatan waxaa lagu xidhay bilcarshi taquulu waxayna leedahay man wasalanii ruuxii i xidhiiriya wasalahu اllah allaha xidhiiriyo waman qadacanii ruuxii i gooyana qadacahu allahu ilaah ha gooyo qaala alimaamu muslim raximah اllahu tacaala xadaثna زuhayr bnu xarbi wbnu abi cumar اlcadani qaala xadaثana sufyaan mar cadaniga bni cumar iyo hadday meesha joogaan sufyaan bnu cuyayna loola jeeda can الzuhriyi can moxamed bni jubayr bni mudcim can abihi can الnabiyi salى اllahu waslm wbaaraka calayhi qaal laa yadkhulu اljannata janno ma galo qaadic ruux qaadic ahoo qaraabadiisii gooyey janno ma galo wi rasuulku salى اllahu alayh wasalam oo waxa weeye qadiicaة الraxim waa asbaab اlmanci min dukhuuli اljanna asbaabta lagugu diidaayo jannada inaad gashaba waxaa ka mid ah qadiicatu raximka waa khatarow qaala bnu abi cumar wuxuu yidhi qaala sufyaana wuxuu yidhi yacni wuxuu ula jeedaa rasuulku sala allahu alayh wasalam qaadica raxim ma galo janno wuu ula jeedaa rasuulku sala allahu alayh wasalam qaala alimaamu muslim raximah allahu tacaala xadaثanii cabdullahi bni moxamed bni asmaa'i dubaci albasri qaala xadaثana juwayriyatu bni asmaa'i aan soo mari jiray can malik can zuhriyi ana moxamed bni jubayr bni mudcim ayaa akhbarahu zuhriga isaguna usii warramay ana abaahu moxamed bni jubayr aabihiis akhbara aabbuhu hu wiilkiisa moxamed inuu usii warramay ana rasuula allahi rasuulka ale sala allahu alayh wasalam qaala inuu yidhi laa yadkhulu ljannata qaadicu raximin qaala alimaamu muslim raximah allahu tacaala حدثنا محمد بن رافع النيسابوري عبد بن حميد الكسي عن عبد الرزاق بن همام صنعاني عن معمر بن راشد عن الزهري بهذا الإسناد مثله زهري وحنوك ساق الزهري مثله مثل حديث مالك عنه بنه إسناد كسو wuxuu mutaabacaynaa waxaa mutaabacada wada macmar mise zuhri labadaasoo mid noqon maya zuhri oo noogu dima macmar macmar can cabdirasaaq can macmar can zuhri bihada alisnaad saaqa macmar mithlahu mithla maalik maalik uu mutaabacaynaa markaas can maalikin can zuhri can macmarin can zuhri saaqa macmar mithlahu mithla xadiisi maalik wa qaala macmar wuxuu yidhi isagu samictu rasuula allahi yidhi sala allahu calayh wasalam riwaayadii hore qaalay cabirtay قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني حرملة بن يحيى تجيب سنة تلاميذ الإمام الشافعي قال أخبرنا عبد الله بن وهب بن المصري قال أخبرني يونس بن يزيد الأيدي عن ابن شهاب الزهري عن أنس بن مالك قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سره قفك فرح قلنا أيوه أن يبصد عليه إن لو فديه رزقه إرزاق قديس لو فديه أو أما سينسى له لو دبدقه في أثره أجل كيسة عمر كيسة عمر كيسة لو بركيه لو دبدقه قفك جعل فليصل رحمه qaraabadiisaa xiriiriyu rasuulku sala allahu aleyh wasalam waa labada loo jecel yahay qofka bini aadamku wuxuu jecel yahay in xoogaa cumrigiisa loo kaadiyo dib loo dhigo muddo uu sii noolaado wuxuu kaluu jecel yahay adduunyada irsaaqadda in loogu waasiciyana waa jecel yahay labadaasna waxaa laga helaa huyu rasuulku sala allahu aleyh wasalam qaraabada oo la xiriiriyo ayaa labadaas laga hela labadii bini aadamka ugu jeclaa adduunyada marka cumrigan la leeyahay waa loo dibdhigaa iyo risqigan laleeyahay isagana waa la barakayn oo waa la sii ziyaadin laleeyahay sow cumrigu meel kuma xadidna cumrigaa marna la ziyaadiyaa marna soo gaabanayo ishkaal badana xadiiskan lagu soo arooriyey culimmaduna inta badan shuraaxda way ka jawaabaan ishkaaliyaadkaas qowluhu sala allahu alayh wasalam man axaba an yubsada lahu fii risqihi wayunsa lahu fii ahrihi falyasil raximah yunsa mahmuuz ayu akhar wاlahar alajal liannahu taabic lilxayaat fii ahariha وبسط الرزق وتوسيعه وكثرته وقيل وحا ليري واسعني ماهنه البركة فيه والرزق إن لو بركيو إلهي سبحانه وتعالى رده سي جنة بس أكون راتسنا هدي لعقو أي سوقشي هنتي أي سوقشو وعذاب أسن كون راتسنين وأما التأخير في الأجل ففيه سؤال مشهور كسر وهو أن الآجال والأرزاق مقدرة لا تزيد ولا تنقص فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وأجاب العلماء بأجوبة كجواب الصحيح منها أن هذه زيادة بالبركة في عمري اللولجة هي والتوفيق للداعي إن لوافجناه iyo wa cimaaratu awqaatihi wakhtiyaalkiisa uu ku camiraayo bimaa yanfacuhu waxa isaga anfacaya fi laakhirati aakhira waxa anfacaya cumrigiisa uu ku camiraayo wa siyaanatuhaa awqaaddiisa inuu ka ilaalinaayo can idayaaci fii hayri dalik daacadaas ilaahay waxaan ahayn inuusan cumrigiisa uusan ku dayicin uu ka ilaalinaa saasaa loola jeedaa maahane cumri hadda la siyaadinayo isagoo cumrigiisa loo qoray lixdan sano inuu ku geeriyoodo in afartan loogu daraayo loolama jeedo waxaa loola jeedaa waa la barakayna cumrigaoo la barakeeyaaba waxay ka dhigan tahay iyadoo afartan ama konton lagugu daray taasaaba ka khayr badanba cumriga haddii lagu barakeeyo saacaadkaagii adduunyada aad ku noolayd lagu waafajiyo daaca iyo wax ilaahay kuu dhowaynayo maahane wax kaleba inaadan u adeegsan wakhtigaagii maxaa yeele culimmadu waxay yidhaahaan min calaamati alwaqti min calaamati almaqti idaacatu alwaqti min calaamati almaqti qofka in ilaahay u carooday calaamadiisa iyo astaan waxaa u ah idaacat lwaqti qofka wakhtigiisa inuu iska dayacayo marba haddaad aragtid adigoo wakhtigaagii meelaan habboonayn aad maalmahan ku bixinaysid haddaad aragtid waxaad ogaataa ilaah kuu carooday subxaanah wa tacala ilahay agtiisana inaad ka qiimo dhacday marka qofkan qof ilaahay agtiisa qiimihiisa uu ku weynyahay weyo wakhtigiisaa loo barakaynahoo wixii dadku ay ku qaban jireen wakhtigooda laga yaabo toddobaatan siddeetan sano ku qaadan jirtay ayuu isagu waxaa laga yaabaa inuu ku soo qabto toban sano cumrigiisa ka mid a inuu ku soo qabto barakaw إلهي أنه بركي سبحانه وتعالى عمرك والثاني أنه بالنسبة إلى ما يظهر للملائكة وفي اللوح المحفوظ ونحو ذلك فيظهر لهم وحاو ظاهر آية ملائكتي في اللوح المحفوظ وحاو ظاهر آية أن عمره قفكا عمره ستون سنة إنو يهي إلا أن يصل رحمه قرابدي سنو حريريا ماهني فإن وصل هدو قرابدي سحريرينا زيد له أربعون أفرتنا له زيادنا وقد علم الله سبحانه وتعالى إلهي وقاذي ما سيقع له أضنك سبحه ودعا يوم ذلك أسكمدا وهو كاسي من معنى قوله تعالى يمحو الله ما يشاء إلهي وحدونه ترترا ويثبت وحدونه إلهي واسقا سبحانه وتعالى قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد المعروف بعقيل الرحال قال قال ابن الشهاب أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه رسول قال لي من أحب قفك جعل أن يبسد له في رزقه رزقه سإن الله فديه وينسى له لو دبدغه في أثر عمره سنة لو دبدغه فليصل رحمه قرابة ساحره قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى محمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت العلاء بن عبد الرحمن يحدث عن أبيه عن أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله رسولك إلهي إن لي قرابة أن لا يهي أصلهم قرابة أوان حريريها ويخضعوني أيقنا ويقويان وأحسنوا إليهم أنو إحسان سمايا ويسيئون إلي أنيقنا ويحميان وأحلم عنهم حقودا وأن كدل قاتا ووحد باتاه يقيستان كما أرقته ويجهلون علي كركيغنا ويكو جاهل لما سمايانا وحان إيه هبونين أي إيقولا كعان ka warran arrintaas faqaala markaasu wuxuu yidhi rasuulka alle sala allahu alayh wasalam lain kunta adigu haddaad tahay kamaa sidii qulta aad aad leedahay fakaannamaa waaba adigoo tusifuhum qaraabada u hambinaya almalla bacaad kulul bacaad kulul inaad afka uga shubayso ayaad moodaaho dembigaagii kaa qaadanayaan walaa yazaalu mana zuulayo macaka adiga micigaaga kama zuulayo min allahi ilaahay xaggiisa inuu ka ahaaday dahiirun mid kaaga kaalmeeya calayhim qaraabadaadina kaaga kaalmeynayo ilaahay ta'yiidkiisii iyo tawfiiqdiisii iyo nasri ilaahay ayaa ilaahay ku siinaya subxaanahu wa tacaala maa muddadii dumta calaa daalika xaalkaas aad ku daa'im tahayo oo adiguna aad xidhiirinayso ayagiina ay ku goynayaan marka xadiiskani wuxuu tilmaamay qaraabadu hadday ku gooyaan xataa inaan looga aargudan inaad adiguna goyso bal aad sii xidhiiriso taasina waxyaalaha aad ku kasbanayso ood ka helayso ay ka mid tahay nasrun min allah iyo tawfiiq min allah iyo ta'yiid ilahay inuu micigaaga noqdo subxaanahu wa tacaala waxaa la raadinayana waxaa ugu weyn maciyatullah ilahay micigaaga inuu mar walba noqdo baabu taxriimi taxaasudi watabaaqudi watadaaburi hadaa midkani baabu taxriimi taxaasud isxasdida oo la xarimuu u baab yahay watabaaqudi isku carooshada oo la xarimayuu u baab yahay watadaaburi isku dabajeedinta oo iyadoo la xanaaqsan yahay laisku dabajeediyo la xarimideedu u baab yahay ashyaadan saddexda ah axaadiistii nabigu uu ku xarimay sala allahu wasalam wabaarak caleyh sheekhu noo sheegi doonaa qaala alimaam muslim raximah allahu tacaala xaddatanii yaxya bnu yaxya qaala qara'tu calaa malikin can ibni shihaabin can anas ibni malikin ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam qaal laa tabaaqaduu ha isku caroonina walaa taxaasaduu ha isxaasidinina walaa tadaabaruu ha isku daba jeedinina wakunuu ahaada cibaad allah yaa cibaad allah addoommada ilaahay ikhwaanan dad walaalaa noqda walaa yaxilu limuslimin ruux muslima xalaal uma aha an yahjura akhaahu walaalkiis inuu ka haajiro fowqa alaain saddex maalmood wax ka badan saddexda maalmood waa inta cadhadu ay ka damayso waa loo fasaxay saddex maalmood inuu hijroodo waa inta cadhadu ay ka baaba'ayso laakiin saddex maalmood sida dabiicadu waxay tahay cadhadu waa baabi'i maalinta afaraad waa inuu walaalkii u laabto oo uu salaamo oo ay heshiiyaan maalin afaraad hadduu ku daro xuduuddii taxriimkuu galay marka xadkii taxriimka waa mafhuumka markii la yidhaha waa qolada deliishanaysa mafhuumulmukhaalafada deliishanaysa amaa qolooyinka sida xanafiyada dhahaya mafhuumulmukhaalafo lama deliishanayo dhahaya iyagu waxay leeyihiin saddexdii maalmood naftoodii ayaaba xaaraamta ku dhex jirta oo hijrada fii athnaa'i athalaat ayaa taxriimka ku jira laakiin jumhuurtu waxay leeyihin xadiiska mafhuumkiisa markii la deliishado an yahjura akhaahu fawqa halaaina layidhi fawqa halaain maxaa laga fahmay wixii saddex ka yar ama saddexda gudahoodii inay hijradu aysan dhib keenayn laakiin taxriimku uu yahay wixii saddex ka badan waa jumhuurta iyagu mafhuumka deliishada ama qolooyinka xanafiyadoo dhahaya mafhuumka lama deliishado saddexdii dhexdeeda hijrada xataa waa xaaraamay qabaan iyagu قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا حاجب بن الوليد الحاجب الأعور الشامي قال حدثنا محمد بن حرب الحمسي قال حدثنا محمد بن الوليد الزبيدي القاضي عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق على الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد الليلي عن ابن شهاب الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ساقال لوضع الشيخ حيك حيان بمثل حديث مالك قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا زهير بن حرب وابن أبي عمر وعمر ناقد البغدادي جميعا عن ابن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد وزاد ابن عيينة وحو زيادية ولا تقاطع هسقيننا إنه رسولك صلى الله عليه وسلم قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو كامل قال حدثنا يزيد يعني يزيد بن زريع البصري قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن رافع النسابوري عبد بن حميد الكسي كلاهما عن عبد الرزاق جميعا عن معمر عن الزهري بهذا الإسناد ومعمر كنوك حي معمر كوي أما رواية يزيد رواية يزيد عنه عن الزهري زهري حق سو كوريي فكرواية سفيان رواية سفيان وكلو والضمير كان في رن رواية يزيد عنه يزيد وحكى هذا يسوي ويزيد يعني ابن الزريع يزيد ابن الزريع قال حدثنا محمد وعبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق جميعا لما انت وحكى هذا عن معمر مركب معمر أنا أعلن هنا إلى يزيد بن فريعي عبد الرزاق وحدن وح شيخ وها معمر شيخ وها marka saasaa wanaagsan macmarkaanu celin amaa riwaayatu yaziida canhu can macmarin macmar uu wax ka wariyey faka riwaayati sufyaan oo kale weeyo can zuhri isna uu ka wariyey waa isku mid wey tacbiirkoodaa isku mid a yadkuru wuxuu sheegaa yaziidku alkhisaala alarbaca afartii arrimoodoo nabigu nahiyey sala allahu aleyh wasalam ayuu sheegaa jamiican dhammaan xaalayihiin wa ama xadiidu cabdirasaaq can macmar ila cabdirasaaq nafsi jamiican can macmar uu ku jiraa isaguna xadiiskii cabdirasaaq isaguna macmar uu ka wariyey wuxuu ahaa walaa taxaasaduu walaa taqaadacuu walaa tadaabaruu biduuni dikri tabaaqud lafdi tabaaqud asagu uma banbixin tabaaqud ma uusan sheegin قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني علي بن نصر الجهدمي البصري قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد وهب مثله ينشق مثل حديث أبي داود وزاد وهب وحو زياديه كما سدي أهذا الضمد إلهيو أمركم الله إلهي أذن أمري باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي هذا مثل باب تحريم الهجر هاجرتان كل حرمي أي بابها فوق ثلاث سدح مال مضوح كبضا ولكن أدك هاجرتو لحرمي بلا عذر عذر دار لأن أدوك هاجرتو عذر قاسو شرعي شرعي لو نسبي هدي هدي عذر شرعي أوجره أو بغض هجرة أيتاي الهجرة في الله oo qofkan maalan macaasida uu samaynaayo ama bidcanimada uu ku dhex jiro ayaad ugu caroone ugu caroomaysid xuduud iyo shahwo nafsi ah xuduud nafsiga ugu caroonmaysid waxaad ugu caroonaya bidcanimada uu ku dhex jiro ama macaasida uu samaynayo darteed ayaad ku nacday taas waa hijra sharciya hijra sharciya weeyo cudur sharciyaad markaa haysataa laakiin waxaa la diidi xuduud nafsiya uun qofka inaad uga hijrooto قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن ابن شهاب الزهري عن عطاء بن يزيد الليث المدني عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله رسولك عليه صلى الله عليه وسلم قال إنه رسولك عليه لا يحل لمسلم مسلم حلال معها أن يهجر أخاه والألكس كهاجر فوق ثلاث ليالي سدح بين وحك بضن سوق هجرون يعني ما سوق الهجرون يعني وكنا وبيان لهج لهجر لهجرتهما سوق الهجرون يعني وعدينا النبي صلى الله عليه وسلم يلتقيان لبدي مسلم وكل ما يعني فيعرض هذا كان سيجيسان ويعرض هذا كان واكسيجيسان وخيرهما لبدا اسكو عروتي waxa ugu khayr badan labadooda alladhi ki yabda bi salaami salaamta bilaaba qala imam muslim rahimahullahu ta'ala hadathana qutaybah ibn sa'id ibn jamil baghlani wa bakr ibn abi shayba zayd ibn harb qalu hadathana sufyan sufyan ibn uyayna al-ulajad mar hadi mashayikhadan meesha yimaadaan ha qala imam muslim rahimahullahu ta'ala hadathana harmalat ibn yahya qala akhbarana abdullah ibn wahb al-misri qala akhbarana yunus ibn yazid al-layli ha qala imam muslim rahimahullahu ta'ala وحدثنا حاجب بن الوليد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي ها قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحمدلي محمد بن رافع عبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر كلهم عن الزهري بإسناد مالك لما أنت ومثل حديث حديث مالك إلا قوله إمام مالك هذا الكيس ما هنا في روايته فيعرض هذا ويعرض هذا فإنهم مشايخ ذاسي جميعا دمان حاليهين قالوا في حديثهم وحيكو يراهن غير مالك إمام مالك ما هنا فيسد هذا ويسد هذا ساسي عبرهم قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن رافع النيسابوري قال حدثنا محمد بن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك وهو الضحاك بن عثمان المدني عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن العلاء علاء بن عبد الرحمن بن يعقوب كيو عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد ثلاث سدح مع الموت كبعدي هجرة ما جرت رسولك صلى الله عليه وسلم باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش ونحوها هذا مثل باب تحريم الظن ملضح لحرم الدين أباب يهي والتجسس إسجاسوس الدين لحرم أباب يهي والتنافس ترتنكي اللولنكي الدين لقول اللولمه oo qofka waxyaalaha uu haysto ikhtisaasaadka ah inaad kula loolanto la xarimay ayuu baab yahay watanaajushi isfallisidii oo beeca iyo shiraha la isku falliso la xarimidiisii u baab yahay iyo wanaxwiha ashyaadaas wixii la mid ahoo la xarimay ayuu u baab yahay dannusu'a iyo tajasuska iyo tanaafuska iyo tanaajushka axaadiiskii uu ku nahiyey rasuulku sala allahu calayhi wasalam qaala alimaamu muslim raximah allahu tacaala حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم وإذن دقاء والظن واجتنبوا الظن ملضحون اسكجر وكفوا هذا فإن الظن ملضحون أكذب الحديث شاكذا مد أقب أنت بضمه ولا تحسسوا هنبار بارنين ضدك عيبهد oo qofka ruuxa ceebtiisa markaad aragto muslimka ah inaad u asturtaaba lagu amrayo ceebta daahirada aad qariso ceebaan jirin ayaad ka raadraadina ood baxsine walaa taxasasuu ha baarbaarinina dadka ceebahooda walaa tajasasuu ha isjaasuusinina walaa tanaafasuu ha loolamanina oo adduunyada iyo shahwaadka ha ku loolamanina walaa taxaasaduu heesxasdinina walaa tabaaqaduu heesku caroonina walaa tadaabaruu heesku daba jeedinina wakunuu ahaada cibaadallah yaa cibaadallah ikhwaana walaalo noqda qaala alimaam muslim raximah llahu tacaala xadaثna qutaybة bnu saciid qala xadaثna cabdاlcaziiz yani bn moxamed daraawardi can ilcalaa can abihi can abi hurayra ana rasuula اllahi salى اllahu alيه wasalam qaal laa tahajaruu ha kala haajirinina ولا تدابروا ولا تحسسوا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن إبراهيم المروزي قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا الحسن بن علي الحلواني وعلي بن نصر الجهضم البصري قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن الأعمش بهذا الإسناد لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تنافسوا وكونوا عباد الله إخوانا الله سبحانه وتعالى